bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidyaal hamiin faydha ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsan sinhayta hamiinamaadanga dadkii dhawaanku barakacay degmada tiyeglow iyo weybayo deerina degmada xudur ee xarunta gobolka bakola cabdiweli gaas oo furi kala fadhigii sodosiyeedaad ee baarlamaanka puntland wasiir diini oo shir guddoomiyaha shirka ciidanka birmadka geeska afrika howlgalku dareera gobolka shabeellada hoose walgorodka puntland oo eedeeyeen ra-iisul wasaare sharmaarka hay-adda culimada soomaaliyeed iyo weybaye baaqan dartay maamulada puntland iyo galmuduga xukuumadda soomaaliyana weybaye cambaaraytay gantaalka xutiyiinta iyo karidan magaalada maka akhbaaraadka binaanka dhuwan sida yaala hamiinimaadan idaacadda warsansin haytoy baa ku mid ahaa shil diyaaradeed oo kudhii garoonka diyaarado ee jikago tuulo ku tirsan waddanka baxreen oo laka magacaabo karana iyo laka dili ciidamo ku tirsan booliiska iyo weliba f b i-da maraykanka oo helii xog culus oo ka eedan iimilada musharax hilary clinton
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
markale dhugunsidyaal hamiin fayle hamiinnamo sabte waxadnaha galahayta taarigdan iyo ka eedanta labaati sagaalka bilo oktoobar sanadka labada konton ile tahana soo bahayana qodobadii warkeen hamiinamaadana ka dhowaada yoogi ofisanga dadkii dhowaan ku barakaceen degmada tiyeglow ee gobolka bakool iyo weybaayoogee ka deerina degmada xudur faahfaahinta warkan weybaning haya sid cali muuse maxmed tera maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan qorshe ku aadan sidii ay ku sugi lahaayeen ammaanka degmada xudur kadib markii ciidamada ethoobiya maalmo ka hor ay ka baxeen degmada tiyeglow oo ka tirsan gobolka bokool maxamed maalin axmed gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ku sugan degmadiisa ay ka hortagi doonaan weerarada al-shabaab ay ku soo hayaan degmada xudur kadib markii ciidamada ethoobiya ay sheegeen inay ka bixi doonaan guud ahaan gobolka bokool gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay ku talan doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwada ku sugan degmada xudur dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu xusay in maalin ka hor dagaal ay la galeen ururka al-shabaab deegaan la yira qurunjareer dagaal xoogan kadib ay kala wareegeen deegaankaasi insha allah un haddiun reer bakool dadkii diyowda kuaafaa ku bahi ciidamadiia ku bahi iyo ciidamadii magaalmadaada roogi insha allah ku talagala welina aniguna maanaha mardinba hadii etoobiya batiyaarta haddii roogi una ka talagalna amanka macduulka eh dalka baabiy dadka baabiya anu musqooni waana deegaankana difaac go-aan kaynihi ciidamadii dhammaan maamulada go-aanka shagaadan insha allahu wayba ilaahay ku tugananuna barnaamijyaaska guri inaan gurishu doona insha allah manoo hoog badan manoo tabar badan manoo ciidan badan wayba go-aankaynayaan jeedamada difaana boqolku difaana go-aankaas wada jiraan qaadani go-aankaynuna kan waaye ciidamada etoobiyan hata magaalmada gobolka boqol soogduma kubana laasadirobiyonato adiroasuunebo go-aankaynu go-aanun barnaamijkaas dallo go-aankaynihi waana go-aansin waana dala doona shalaynu ti kunjireela dagaal ku dhihi ciidamada meelakeedan kunjireelka dagaalamen amaki meelgood meela waa ku qobsadi qaabkaas howlbilaaw howlba bilaawna insha allah weerari weli doonaa dilaaye saraakiil ka tirsan ciidamada ethoobiya ayaa horey waxa ay u sheegeen in ay ka bixi doonaan dalka soomaaliya iyadoo horey uga baxeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka soomaaliya iyadoo degmadii ugu dambeysay oo ay ka baxaan ay tahay degmada tiyeglow oo ka tirsan gobolka bokool wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini iyo shir guddoomiye shiryooniska gooyan wadamada xubno ee ciidanka birmadka ee geeska afrika shirkan oo ku dhihi dalka burundi baayo ku qeyb galeen wadamada xubno ee wasiirada gaashaandhigga taliyaalka ciidamada wadankaas iyo saraakiil kala wasiiradii ku qeybgalay kulankan sanadlaga iyo weybayo ku hadaleen dagaalka iyo wadamada geeska afrika kala jiraan walalanka weerargagixisada wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diine oo shirgadoomiye ay kulankan yeesheg intii wadamada geeska afrika iyo dagaalwiinka la jaraan argagixisada waan lambahanya inti si wada jira nina isku kaalada la dagaalansho ciidanka birmadka ee geeska afrika ee la aasaasay sanadkii hor waybanaa lankatar gala intii wadamada kumidka ee geeska afrika iyo ka jaraan xaalada halista ee amni darada intii la jeeya ciidamada iyo wayba saldhigyo ka yaalay dalka jabuuti waybana sanad walba iyo taliska ciidankaas laka qobday wadan kumid ee aan xubno ku e ciidamada dowladda soomaaliya wayba iyo geeg howlgalmina barise iyo kuwadeena deegaana isasoo kale degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose gudoomiye gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan najax oo la hadlay warbaahintii sheegintay ciidanka dowladda soomaaliya iyo wadan howlgalla kala dagaalamo al-shabaab gudoomiyaga saasoo kale sheegay intii howlgalla mina baarisa iyo ku dareeran jidadka gobolka shabeellada hoose qaarsho ibraahim ali caadan najax iyo saasoo kale sheegay intii al-shabaab al-shabaab iyo miinooyin badan iyo geliyayeen jidadka waan iyo ka dhibaatayaen dad shacabe isaasoo kale ciidanka dowladda soomaaliya xiliyada iyo ka safarayeen jidadkaas oo tusaale ahaan waxay wadadaas noqotay wadda miinooyin in wax badan la geliyo oo lagu dhibaateeyo hay-adaha dowlad maaragtay hay-adaha amniga dowladda federaalka hadday yihiin hadday maamul yihiin iyo hadday saaxiibada amisom bay yihiin annagu ma ogin dagaal toos ah oo hadda qabiil ka dhexeeyo ama hab kale u dhisan golweyn ka socda anaga ognahay ma jirto laakiin markay hay-adaha amniga aagagaas ay marayaan shirqoolada shabaabka ay waddadaa ka mareegayaan howlgala looga sifeynayo oo meesha ka socda annaga waa ogna taasna waxaa loogu dan leeyahay in ammaanka dadka la xaqiijiyo wax kale danaha lagama laha iyo in la xaqiijiyo waddadaas inay aysan ku jirin miinooyin wax lamid codkaas way bahaayay dhugunsadayaal gudoomiye gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan najax aana kumida walgorodka deegaanada maamul goboleedka puntland oo la hadleen warbaahintii eedan anjeediyan ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid jarmaarke walgorodkii ra-iisul wasaareka eedan intuuse faragelinka hay ergooyinka lankatira gaalintiyo doordan xubno manka hoosan matala doona deegaanada maamul goboleedka puntland saasoo kale madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaad iyo saasoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kumid ee xubno manka gora ee deegaanada maamulka puntland yeanka baaqan intiyo faro kula bahaan inka dooradaas xubno manka hoosan matala maamulkaasa
halkii uu ku hagaagsanaa ha laga soo celiyo marin habowga iyo jidka laga duway oo foosha xun waxaan leeyahay madaxweynaha puntland cabdiweli cadaaladdarradaa isma haysatay ilaa heer isim ilaa heer maxaa tahay commission ku jirta wax ka qabo oo si deg deg wax uga qabo haddii aadan wax ka qaban gurigaaga kuu soo gelaysaa cadaaladdarradu arrintaa aad iyo aad ayaannu uga xunnahay waxa weeye mana noqonayso arrin xaq ah ha la soo celiyo baan leenahay haddii la doonaayo puntland inay sii jirto ha la badbaadiyo puntland waxaana mas-uul ka ah markay suudaanka timi guddiga doorashooyinka ee puntland ayaa musuq maasuq baahsan oo muuqda faraha la galay kadibna ergadii qaybna hoos dhigay inna qaatay iyadoo uu ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uu gacanta kula jiro way baabaahayee khilaafiin oo ku kooyahay haana ku mid ee beelo soomaaliya eedan sida lan qaybsida xubno manka hoose ergooyinka hadooradaayaan iyo oo weli haysad colaadeed iyo ku jartaana ku mid ee gobolka mudug gaar ahaan galbeedka magaalada gaalkacyo hay-adda culimada soomaaliyeed oo bayakana naga haytee intii la roojiyay dagaalada ku dareeran gaalkacyo ciidamada maamulka puntland iyo maamul goboleedka galmudug iyo weli weyba iskoor fadhiyaana galbeedka magaalada gaalkay weybana olommada iyo ka baaqahayeen ciidamada santiyo la shalqaadna kureedna iyo bilaawata wadahadalladii una isku kooyeen guddiyada matalowlamada dhini sheekh bashiir axmed salaad oo ku mid ah hay-adda culimada soomaaliyeed oo la hadlay warbaahintiiyo sheegay xildhigan weli ku dambeeyay gaalkaayantiye an xamili korna dagaal lamada dhinan dhexeeya ay dagaalka joojiyaan oo ilaahay ka baqaan dhiig muslin oo xaaraana ayaa meesha ku daadanaya dhaawac muslin baa meesha ka dhacahaya barakac muslimiin iyo dad dacafa ayaa ka dhacahaya marka shay xaaraana marka dhan kasta laga eego oo qaraabo goosnimo baa ka imaanaysa daris goosnimo baa ka imaanaysa qofkii xataa aad maaragtay istaqaanaan oo waddada iskala hortimaadaan issalaantaan ayaa xaq kuu leh qofkii xataa aad wadada isla bartaan baa xaq kugu leh kii markii aad dariska ahaydeen iyo kii marka maxaanku iraa aad qaraabada ahaydeen iyo kii mucaamalada aad ahaydeen iyo kii aad maaragtay xigtada iyo xigaalka iyo xididkaba la ahaa soomaali ahaa muslim ahaa intaasoo xurmo xaaladda magaalada gaalkacyo ee geedka weybayahaytayto deganayd inkastoo weli meelasyu iskor fadhiyaan lamadii dhini ee diriirta ku dhahayda weli wayba ka guda jarna dhuwansadyaal warkii hamiinamo xukuumadda soomaaliya waybayase ku lolan cambaartay gantaalkii hamiinimadii jamaadahayti ee jabhadda xutiyeenta yemen ka ridan dhinaga magaalada barakaysan ee maka al mukarama war-saxaafadeed hakubay wasaaradda arrimaha banaanka soomaaliya oo ka qoranaya afka carabiga yoweyba walaac weyn lanka kamuujay xaaladda halista ee ka jaran yemen xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weybaya mar kale dhanka baaqase xukuumadda sharciga ee yemen dhammaan dhiniyada hubaysan iyo ururada siyaasadeed ee kale antion surman ha afjarowka loolanka dhiiga kadeedahay iyo oon maraayan reedan heliisyow qaran i wada hadal dhab ee silan ilaali nafta dadka shacabka ee waana lan rooji dhiiga shacabka walaalo ena ee yemen yomar kaleed weyba yomar kaleed laka xusi war-saxaafadeedkana mucaaradka xoteyiintaya sheegdinti gantaalkan iyo rideen mucaaradka xoteyiintaya sheegdinti gantaalkan iyo ka rideen dhinaga garoonka diyaarado magaalada jadaah meelo warkaas siinku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhugunsadayaal dhowr qof yee ka dhaawacantii kureed markii diyaarad nooca rakaabka ee yee qoobsatay dab eed an weyn garoonka diyaarado ee magaalada chicago ee dalka maraykanka sidii ay sheegahayd warbaahinta gudo ee maraykanka diyaaradan weybaaye an duulo lahaydtay markaas gobolka mi-aami ee isla dalka maraykanka marka dabka kahay weyba gubaday ka kumid ee matooradii iska darka dadka saaranayay diyaaradda oo rakaabka haayan yee deerayeen boqol lihdii kow qof waana lah badbaadiyay dhammaantiyo inkastoo dabka ka dhaawacmeen sagaal qof haanaso dhamo ku mid ee xaaladiyo iyo haytimito eedan liidataa gelinkii dambe ee maalintii shalay oo jimaada hayti wayba dalka baxreen ku dhiyay weerar lan adeegsaday walyaabo qarahow kaasoo lala fiirsaday askar ku tirsan booliiska waddankaasa qaraxgan oo ku dhiyay tuulala ka magacaabo karaana oo ka taala daafo magaalada madaxda waddankaas ee manama yahay ku eed an weyn waybana usijaysiday khasaaro dhimashii dhaawaa le inta hadda la ogi wayba weerarkan ka dhammaday askari booliise meeliyo ka dhaawacmeen afar kale waybana wasiirka warfaafinta ee xukuumadda baxreen oo la hadalay wakaaladda wararka ee faransiiska usi sheegay intioo dareeran baaritaana la xiriirtay idda ku dambeeytay weerarkan wasiirkii intaas ka darintii maadooyinka lan adeegsaday qaraxgan iyo inshabahan mawaad dhowr maalmood ku hor iyo gacanta ka dhikeen booliiska baxreen haanaso iyo weedeen rag shiice ah oo xiriir lala haayeen dowladda iiraan iyo ururka shiicada ee xisbullah lamay og ilaayo hadda cidda ku dambeeytay mas-uuliyadda qaraxgan waybana ammaanka waddanka baxreen muddooyinkiinda dambeeyeen laku dareemay qalqal weena anka dambeyntiina booliiska federaalka maraykanka ee f b i-da ayaa reed an bilaabeen baaritaan weyn kureed markii iyo heleen hoog wiin oo la xiriirtay iimeilada iimeilka sida gaarka ee yan isticmaalasa musharax madaxweyne maraykanka hillary clinton xilligii yahaydii wasiirka arrimo banaanka xillo doorashada madaxweynaga iyo ku-heersanta maalmo keliya iyo ona malaayiin qof oo shileediyo iyo codsho horan dhiibadeen agaasimiga hay-adda f b i-da ee dalka maraykanka iyo warqad andari koomishanada manka koongareeska maraykanka oo uuse la dareersiw xogto weyn agaasimaga iyo sheegay intii iyo in deyrana muddada iyo qaado doonta baaritaankan iyo reedan fureen waybaan uuse sheegay intii iyin haano micno in la hayna dhacdadan gaarka ee hillary clinton iyo isticmaalee baaritaanadan ka dareer hillary clinton iyo lala xiriiriya intii dayacdi mas-uuliyaddii islamarkaadna iyo khatargeliydii arrimo islamarkaadna iyo khatargeliydii arrimo sir ee arrintan wayba ku faa'iidaysaday ooya ignagatay uswiin usanka faraxow nan qofka la tartamaha hillary clinton oo rajadiis hayte to ka hoosayta tan hillary banuuse ka tilmaamay fadeexadii inka xumayti eeye hadeerta ama la ka eeday hillary clinton saas oo kale hilary clinton iyo wayba uusa ka tilmaamay qof lan aamini korna warking isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkage warkan waybasin la dareersiyaasay dhugunsidayaal anoshuul ismaaciil axmed waybaniyan farsameeyey faysal dhaah xuseen nangalalanankii warkan dhaaf warsan radio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ireen ku fiirsada koraanti warkanka labadireen ku kulman waybasin ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo